inaan garab siino aan si wanaagsan ula shaqayno waana ballan adduunyada lagu waari maayo dadku waa dhimanaya hoos baa loo socdaa waxaan garannaa beesha saruur madarkaas waxay og tahay cadowga islaamka cadowga dalka iyo cadowga diinta qof yar iyo qof weyn dumar iyo rag intii ka dhexayda waxay og yihiin wax alla wax aan dano ahayn dalkooda iyo dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo diinta islaamka waxaan dano ahayn waa ka soo horjeednaa waxaanan diyaar la nahay garab iyo hiil iyo hoo iyo iska dhicin inta cadowga looga soo horjeesto aan raalli ku nahay taas baan qaadannay waxaan qaadannay raayadii islaamka oo sagaashan iyo kow sana ka maqneed waddanka islaamiin islaamka inaan ku soo celikan gaalada dhulka dhigno waxaan u nusaynaynaa diintan islaamka aniga toddobaatan sanaa jira ballan waxaan ku qaado inaan trump dilo oo netanyahu dilo oo inta lamida dilo wixii ay istabeera rag dhallinyarada aan dhalayna ay dilaan kitaabka ilaahay u gargaaraynaa waa ballan qaadnay waxaan ugu baaqaynaa beesha aqarasu habargedish waa lusan tihiin war gaal ha u hiilinina waxba idinku tari maayo kitaabka ilaahay soo raaca yaraankiiniyaan nahay asagaan qaadannay ku dhaqmaynaa kuna dhimaynaa kuna soo baxaynaa nala qaata walaalayaal unusaya kitabka ilahi wabillahi tawfiiq allahu akbar allahu akbar xaali xaajaba allah noo sameeyo meesha annagu waxaan u nimid oon walaayadu ay noogu yeertay inaan ku dowro qaadanno ku fahamno kitaabka ilaahay oo muslimiinta ilaahay u soo dejiyey nooguna soo dhiibay rasuulkayaga maxamed ahaa suubanaheennii inaan ku dowro qaadanno ku fahamno wixii diinta ku taaganna aan ku daafacno sidaasaan meesha u nimid waana isku fahnay annaga iyo xarakadu waa isla fahnay kitaabkaas ilaahay inaan u xarbinno asaga inaan daafacno adduun iyo aakhirabana asagaan ku liibaansanna